halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankii sagaal iyo afartanka mijirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimco sagaal iyo labaatanka bisha agosto sanadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jid idinkuugu daadaheynaya zahre ciidlo nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dalka britain oo foojignaan dheeraada galay iyadoo ay kor u qaadeen heerka halista weerarro argagixiso oo dalkaasi ka dhici kara beesha caalamka oo ku baaqday in somalilan ay si deg dega ciidamadeeda uga saarto saax dheer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid oo isna sheegay in beesha caalamka aysan shaqo ku lahayn waxna aanay u qaban somalilan soomaalia la ogolaamayso dadka walaale ee wasudiro maaha beesha caalamkuna halkiiba dira waa soomaaliya halkaa nabadda ka keento oo wixii cagta badan ku qaateen agagata laakiin soomaliland uma uma digtay jeclayn karaan beesha caalam waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isaguna ku saabsan amuuraha maamul sabaynta gobollada koonfur galbeed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan marka horese warkii caalamka dowladda britain ayaa kor u qaaday heerka feejignaanta ee halista argagixiso kana digtay in mid ka mid ah weeraro khatara iyadoo taasi uga jawaabaysa weeraro dhici karto in ay ka dhacaan gudaha dalkaasi britain kuwaasi oo laga soo qorsheeyey dalalka syriya iyo ciraaq war-saxaafadeed ka soo baxay xogayaha arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa lagu sheegay intani ay ka dhigan tahay in weerar argagixiso ay u badan tahay inuu dalkaasi ka dhaco laakiin ma jirto sirdoon muujinaya weerar la filayo dowladda ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain david cameron ayaa isaguna sheegay in islaamiyiinta xag jirka ah ee halista ah ay dhibaato weyn ku hayaan dalkiisa iyo caalamka inta kaleba
madaxweynaha barack obama ayaa hoos u dhigay suuragalnimada duqeymo dhinaca cirka ah oo soo socda oo ka dhana islaamiyiinta xag jirka ah ee ku sugan syriya iyadoo ay fallaagadu shaaciyeen muuqaal video ah oo hor leh oo muujinaya qoorgooyn waxashnimo ah oo hor leh isagoo wariyaasha kula hadlaya aqalka cad ayaa mister obama uu sheegay in uu weli ka shaqaynayo qorshe ballaaran oo lagula xaajoonayo kooxda islaamiyiinta i s madaxweynaha ayaa sheegay in markaasi maraykanku ay sii wadi doonaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee markaasi lagu bartilmaameedsanayo kooxda ku sugan ciraaq ee i s kuwaasi oo uu sheegay in ay maleeshiyadoodu ay argagax abuureen laakiin waxa uu sheegay in hadallada ay dhowaan isla dhex marayeen warbaahinta ee ku saabsan in maraykanku uu dhowaan ballaarin doono howlgalkiisa gudaha ciraaq uu yahay mid mala awaal ah jimcaha maanta ah ayaa kooxda sirdoonka ee s i t e ay sheegeen in fallaagadu ay soo bandhigeen muuqaal video ah oo cusub oo ay ka muuqdaan saddex nin oo wejiyo duuban oo qoorta ka goynaya askari kurdisha oo maxbuus ahaa qaramada midoobey ayaa sheegtay in in ka badan saddex milyan oo qof ay ka qaxeen dalka siiriya dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda aawadeed waxaana warku intaasi ku daray in qaramada midoobey ay ku baaqday in dalkaasi ay ka jirto xaalad bini-aadaminimo tii ugu darayd warbixin jimcahan maanta ah ka soo baxday xafiiska hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in hal milyan oo dadkaasi ka mid ihi ay guryahooda ka qaxeen sanadkii lasoo dhaafay warbixintaasi waxay sheegtay in tiradaasi la sheegay ee saddexda milyan ah ee dalkaasi ka qaxay aanay ku jirin dadka aan diiwaan gashanayn ee qaxootiga ah sidoo kalena waxay sheegtay in tirada dadka dalka gudihiisa ku barakacay ay gaadhayso lix milyan iyo badh nato ayaa ugu baaqday ruushanka inuu joojiyo tallaabooyinkiisa militari ee bariga ukrein taasoo ay sheegayso inay xasilooni darro ka abuureyso dalkaasi hadalladan ayaa waxaa jimcahan sheegay madaxa nato andres fagras musen kaasi oo daba socda kulan degdega oo ka dhacay magaalada brussels oo lagaga wada xaajoonaya xiisada kasii daraysa rasmusen ayaa sheegay inay hadda caddahay in askar ruush ah iyo qalab ay markaasi ka tallaabeen xuduudda oo ay u gudbeen bariga ukraine waxa uu sheegay inaanay dhacdadan oo keliya ahayn balse ay tahay qayb ka mid ah tallaabo soo taagnayd muddo bil ah oo amni darro lagaga abuurayay ukraine maadaama iyada oo qaran madax bannaan ah lagu xadgudbay madaxa neto ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda moscow ay ukraine rasaas kaga ridayso ruushanka iyo weliba sidoo kale gudaha ukraine laf ahaanteeda halkaasi oo askar ee neto ay ku qiyaastay ilaa iyo kun askari oo u dhasha ruushanka ay ka howlgalaan waxaana uu xusay intaasi ay tahay mid aan wanaagsanayn
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a wakiilada qaramada midoobay maraykanka iyo midowda yurub ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen waxay cambaareeyeen dagaalkii ka dhacay saaxdheer shalayto ee ay ciidamada somalilan ku qaadeen waxaanay ku baaqeen in si deg dega ciidanka halkaasi looga saaro sidoo kale maxaabiistana la sii daayo haddaba faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga u ciday somalilan ayaa sheegay in beesha caalamku aanay shuqul ku lahayn islamarkaana aanay waxba u qaban somalilan falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee nairobi kula xidhiidhay faysal waxaanay ugu horreynta weydiisay bal waxa uu kala socdo dagaalka saaxdheer
marka marka hore aad iyo aad baan uga xunahay dadkii dhintay waanu ka taxsideynana arrintaa waxaa aad baanu xunayn dagaalkaasi dhaco waana marka hore shirku socdayna waanu kaa u dalnay inaan halkaa lagu aan dafa ka dhicin laakiin waxay noqotay meeshii markii bahallagaleen bay noqotay markii meeshii ay saddex dayaarood yimaadeen oo qaarkood hubsigaan yimaadeen beeduhoodle ka yimaadeen soomaaliya ka yimaadeen waxaa u aragnay jiritaanka somaliland iyo nabadgelya ay khatar ku tahay meeshaasi marka hadda sababta kasoo xaq u leeyahay ilaaliyo ay tigir tigir dalkiisa lama hurwaan bay noqotay wax la hurwa ay noqotay laakiin waanu ka xunayn arrintaasi dhacdo inta badan dagaalku ma noqdo wax aan laga fursan karin guddoomiya caadiyan dad raydaa ku dhibaatoobay somalilan laftirkeeda hadda baaq ay soo saareen beesha caalamku waxay ku baaqeen inay deg deg halkaasi uga baxaan ciidamada hubeysan ee jooga culayskaasi ma keeni karaa inuu hadhowti xumeeyo xiriirkii somalilan iyo beesha caalamka beesha caalamka waxbaato dalkan iyaga dal dalbeed u ahaa annaga gacana waxaan ku samaysanay nabadgeda ku keenay waxay millions iyo bilqabalka soomaaliya ee ay ka la-day natiijo annaga waxna nama siiyaan marka xaqna noo digti gareeyaan meelaan waxba ku darsanin laakiin waxa weye arrintan annaga noo ficneen arrin daakiliya annaga dhamaysanen laakiin hadde dalna ma ogolaadeen in laga sameeyaa wadanka laga saaro taas macquul noqon mayso in somaliya laga sadhex saaro hayaa khaatimay tiraya wax caqliga gelaya maaha marka dalna in waxaanu ogolaaday dasar ku kasba maaha waxa u arrin gudaha iyaga ah fidmada soomaaliya xayada somaliland lagu soo lagu soo lagu soo loo soo kanaasgareeyana ma fiica waxaan rabnay in soomaaliya la hagaajiyo oo lala gabdhayo heerka soomaaliya joogto somaliland joogto laakiin hadda waxaa muuqata in somaliland doonya lagu celiyo halka soomaaliya joogto taasna ma waxa xal soomaali noqon mayso halka soomaalina ma hayaan ingiriis iyo u n kuma haysta dadka haysta dadka gacantoda ugu jirtaa marka waxaan leenahay ciidan way ka baxayaan meesha marka hore baahida geysay imika waxa weeye tufaaxa xabada xun baa la iska saaraaye tufaaxa kalama saaro marka hore waxaan la aragnaa inuu cali khaliif noqday ee daar apal xabad kusocosan
maadaama dagaalkan ay qaadeen ciidamada somalilan oo halkan dad badan ay joogeen dad deegaan ay wax ku noqdeen ma keeni karaa shacabka deegaankaasi iyo somalilan maamulkeedii inay kala fogaadaan
waxa weye shacabka halkaa tageen waa dadka somalilana waa dad aan aan gaarin waa dad aan doonayn marka in maalka la gaarsiiyo oo iskuuloo iso caafimaad la sameeyo laakiin waxaa canaantu saarad waxa weeye ninka intuu xamar ka yimi halkaa iga saaro buqra state baan samaynayaa state aan suurtagal ahayn oo caqliga aan gelin oo macnaan oo afidma un ninkaasi canaantu saaran tahay laakiin cali khaliif gobolka u dhashay ma ahan nin muqdisho ka yimid keliya xalawaanin gobolka u dhashay gobolka uu u dhashay dadkiisiiuna la joogaa guddoomiye anuu awaaraan dhashay awaaraan dhashay haddana awaarayntan fadhiisto magaalada ina guuxaa oo xadka noo dheeray etoobiya nidhaaho waxaan ka samaynayaa cidagala stage taasna suurtagal badan sida suurtagalaysa in lafaano iyo hoodle iyo magaalada deegaanada in laga sameeyo stage somaliland ku dhex jirta waxa suurtagala maaha dadkuna maaha cali khaliid waa fasir yar oo ka tirsan beeshaas markii hore ee taleesa lagu shiray ayaaba moodaa inay dadku u dhamaaya inteeda badani maanta dadkuba islaam bay leeyihiin suudaan bay leeyihin hal suudaan baa la jooga waa mid doonaya isagoo inuu dadka ka dhigto somaliland uu ku madax doonto somalilana ogolaamayso dadka walaale in la diro maaha beesha caalamkuna halkii loo diray waa soomaaliya halkaa nabada ka keento oo wixii cagta badan ku qaateen aga kenta laakiin somaliland uma uma digtay jeclayn karaan beesha caalamka
ugu dambeyntii waxaa jirta shalay marka dagaalkaasi uu dhacay kadib in laba wasiir oo ka tirsan maamulka somalilan iyo wafdi ay hogaaminayaan ay u ambabaxeen etoobiya maxaa safarkaasi deg dega keenay oo ay kala hadlayeen etoobiya adiga ogaantaa etoobiya waxaa keenay waxa weeye ciidamo dadkan magaalada waxa shub ka dhacay dhinaca etoobiya ka dhacay oo ka shub ka socday somaliya etoobiyana waxay xad leeyihiin ilaa afar boqolkiiba la tirda xuduuda aan la leenahay somaliland ay tahay etoobiya oo xuduudda ugu nabadgelyada fiican ee etoobiya leedahay soomaalida marka hadee suurtagala in anaguna aanu dhulkeeda ka ilaalin dhulkooda xabshada xaggoodaana lagaga soo duula wax suurtagala noqon mayso taasaa loo sheegayey waana ku taageersanay dowladda somaliland tallaabada ay qaaday etoobiya u sheegtay runta xuduudaha ay ilaaliso nabadgelyada oona lagaga soo duulin xaggooda
marka wasiirada sida adiga aad ka warhaysid ama aad qiyaasaysid waxay halkaasi u tageen in ay ku dacwoodaan etoobiya ma ahayn in etoobiya ay rabtay inay iyaga kala hadasho wixii ka dhacay gudaha etoobiya
waxa weeye shirku wuxuu ka socdaa etoobiya dhinaca saalax dheer etoobiya ka socdaa anaga ma ogolaan karno in etoobiya xaggeeda loogu soo maleeyo etoobiya nabadgelya xumada marka in loo sheego odayaa dhulkaas waxa weeye dhulkiina lagaga soo duulay dalka laba dalna maaha ayaa weyiyey marka mar kale waxaan ku celinayaa beesha caalamku somaliland uma digtid garan karto annagaa gacmaha ku qabsanay annagaa dadka dhisay annaga nabadgelyo keenay annaga somaliland milaynay marka maaha inay markay ku feelgaroobeen soomaaliya in annaga shaqa naga dhigtaan maaha
kaasi wuxuu ahaa injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga uced oo khadka telefoonka ee nairobi ugu waramayay falastiin axmed iimaan
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan dowladda britain ayaa kor u qaaday heerka halista argagixiso kana digtay kana dhigtay mid khatar ah waxayna tani ka dhigan tahay in weerar argagixiso uu ka dhici karo gudaha britain tallaabadan ayay dowladda uga jawaabaysaa weeraro laga soo qorsheeya syriya iyo ciraaq oo ay dhici karto inay ka dhacaan gudaha britain haddaba arrimahan ayaa ismaaciil farjar waxa uu ka wareystay cabdikariim kaar oo ah saxafi ku sugan magaalada london dhibaatada laga digayo ee aad ogtahay ka jirta maxaan idhahdaa dhulka iisasto ka taliso cabsida laga qaba inay halkan soo gaarto mooyaane wax dhibaata oo hadda maanta u k ka jira ama cabsi ahi ma jiraan waxaana kale oo dad badan oo khubarahay isku raaceen inaan wax badan laga dareemi doonin maxaan idhahdaa isbedelkan iyo halistan digniintan kor loo qaaday halista dhici karta laakiin markaad eegtid mas-uuliyiinta hadaladooda ugu waaweynay sheegayaan nuxurka markaad eegtid adaa dee london jooga maxaa warbaahinta ay idiin sheegeen
wallahi waxa hadallada markaad eegto waxa weeyaan waxaa cabsida ugu badani waxay tahay waxaa jira dad gaaraya ilaa shan boqol oo qofood oo waddankan u k ka tegay oo ku beeray nimanka dagaalyahaniinta ee ista oo ilaa dhowr kun oo eurubian oo meesha tegay bay kamid yihiin shanta boqol marka cabsidaasaa jirto dadkii halkan ka tegay qaar kale oo la lugle ama ku ku fikirahi inay weli dalka ku hareen oo laga yaabo inay maxaa idhahda gudaha wax ka sameeyaan waxaa kaloo iyaduna jirta cabsi kale oo ay ka qabaan nimankii halkaa jooga iist laftoodu inay halkooda kasoo abaabulaan qorshayaal ka dhan ah wadankan ingiriiska iyo maxaan idhahdaa u k guud ahaan waxaa digniinta soo gudbiyey joint terrorism analysis center hay-ad la yidhaahdo oo madax banaan waa hay-ad qiimeysa dhaqdhaqaaqa argagixisada gudaha wadankan u k iyo dibaddaba waxaanay ka kooban yihiin khubaro booliis ah iyo lix iyo toban hay-adood oo iyo waaxyo dawli ah marka nimankaasaa iyagu qiimeeya hadba heerka ayay ay marayso maxaan idhahdaa halistu markii hore waxay maraysay substantial markaa kor bay u qaadeen oo waxaa la keenay savia marka criticalkuna waa heerka ugu sarreeya marka maxay taas markii ka ugu dhigan tahay sarreeyey bay mar qura ka hooseysaa maxay taas markaa ka dhigan tahay marka heerka Heer- ingalkeeni heerka waxay ka dhigan tahay in halista inay wax dhacaani ay aada suurtagal u tahay waxay kaloo ku tusaysaa cabsida laga qabaayo inta ay la eg tahay in inay wax dhacaan Een, waxaan xusuustaa een, anoo dib ugu yara noqonaya su-aashaadii hore agost labadii kun iyo lixdii margii een, maxaan dhahaa, shan- labada kun iyo shanta dhibaatooyinka halkan ka dhaceen baa digniinta eh, iyo halista waxaa la gaarsiiyey heerka ugu sarreeyey oo ahaa criticalka marka een, eh, b- muuqaalka booliiska oo oo aada farabatay iyo meelaha eerboorada iyo dama- dekedaha meelaha dalka laga soo galo oo booliis hubaysani joogeen mooyaane wax kaloo isbedela nolosheeda kumaanu arag een, waktigaa marka waxay kutusaysaa in halistu ay aada u sarreyso oo cabsida laga qabaayo ay aada u fara badan tahay Een, haddaan ku weydiiyo bulsho badan oo een, muslim ah baa ku nool een, dalka ingiriiska een, eh, waadna og tahay oo dee tallaabadani dabcan dadka islaamka qudhooda indhahay kusoo jeedinaysaa marka maxaas leedahay nolosha way ka bedelaysaa sidan eh, bulshada islaamka ee ku nool dalka britain wallahi waa run sidaan kuu sheegay inaader ismaaciil een eh, isbedel badan oo dhibaato dadka u keena gudaha lagama dareemi doono laakiin waxaa khasaba oo lagama maarmaan noqon doonta in isbedelo dhinaca baaritaanka qofku markuu soo gelayo ama markuu baxayo een, eh, iyo jee- jeegaraynta security-ga iyo maxaa la dhahaa, baaritaanka dadku in aada u adkaan doono yaa yaa iman doonta waxaa kaloo jirta cabsi ah in dadka muslimiinta ay laftooda ka baqayaan in arrintan ay kor u qaado een, dadkan eh, islamofobiga qaba oo dadka islaamka ah cabsida iyo nacaybka cabsidana ka qaba nacaybka badanna u qaba inay taasi kor u qaado laakiin wax dhibaato ah oo la la filayo inay dadka muslimiinta ah si gaara usoo gaaraan ma jirto Een, bulsho badan oo soomaaliyeed oo mid ka mid a jaaliyadaha ugu badan ee qurbaha ku nool ayaa dalka britain uu martigeliyaa Een, waxaan ognahay adeer markaa soomaaliya laga hadlayo kale een, eh, kooxo argaxiso abaabulan baa ka jira Een, eh, isisna waynu aragnaayo shakhsiyaad soomaali ah oo qaarkood dhalashooyin kala gedisan sitaan baa laga soo sheegay inay goobahaas een, eh, ay ay ka- ay ka barbar dagaalameen jabhadahaas Een, maxay iyagaas leedahay saameyn intee la eg bay arrimahani ku keeni karaan
wallahi arrintan maxaan dhahdaa is halistoodan soo cusboonaatay iyo eh, dhibaatada dagaalyahanada ku beeraya hayso jaaliyada soomaaliyeed ee wadankan ku nool cabsi gaar ah bay ku haysay waxaa jiray dhowr ah, dhalinyaro ah oo- oo lagu tuhmayay inay soomaali ahaayeen oo la yiri waxay ku beereen eh, nimanka dagaalyahanada ah taasi waxay hay-adaha amniga iyo hay-adaha la dagaalanka argagixisada indhahooda kusoo jeedinaysaa jaaliyadan soomaaliyeed marka cabsida ah ay- iyo iyo maxaan idhahdaa een, eh, walwal hor leh inuu soomaalida uga imanayo halista meesha ka jirta iyo dhalinyarada la la radicalize gareeyo ee ku beeraysahay guud ahaan way jirtay tanina waxaan u malaynayaa inay un digniintii iyo cabsidii iyo walwalkii laga qabay un kor u yaro qaadaysa laakiin aanay soomaalida si gaara ta- uga dhigayn bartilmaameed kaasi waxau ahaa cabdikariin kaar oo qadka telefoonka ugu warramaya waryaheena ismaaciil xuseen farjar
waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala dhegaysanaysaan waa washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka cashe ibraahim aadan cashucuud ayaa inoo haysa
waxaa weli uu khilaaf ka taagan yahay sidii maamul haranqaado loogu samayn lahaa gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo caqabadda ugu weyn ay tahay ismariwaaga la xidhiidha bal in deegaanadaasi ay yeeshaan maamul ka kooban lix gobol iyo in ay yeeshaan mid saddex gobola dowladda soomaaliya ayaa dhowaan iyadu samaysay guddi ay u xil saartay inuu ka soo shaqeeyo dhismaha maamul ka kooban saddex gobol hase ahaatee qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaan weli taa ku qanacsanayn maalintii isniintan waxaa magaalada baydhabo ka dhacay mudaaharaad la sheegay in lagu diidanaa booqasho lagu waday in magaaladaasi uu ku tago ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed kaasoo ay dad ku dhinteen haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta ayaannu arrintaasi ku eegaynaa waxaana ka qaybgelaya afhayeenka guddiga maamul samaynta gobollada koonfur galbeed soomaaliya siyaad sheekh cumar iyo fawsi cabdinuur aadan oo labaduba ku sugan magaalada baydhabo iyo sidoo kale brofesor cabdishakuur sheekh xasan oo macallinka ah jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho hase ahaatee inta aanan u gelin doodda waa kan wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh oo inoo soo kooba xaaladda siyaasadeed ee magaalada baydhabo kadib mudaharaadkii isniintii dhacay magaalada baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo qulqulaya wafuud kala duwan oo isugu jira ergooyin siyaasiyiin xubno wasiiro loo xilsaaray dhismaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol waxaana baydhabo weli ka jira khilaaf aan la xalin oo salka ku haya dhismaha maamulka saddexda gobol dowladda federaalk soomaaliya ayaa wada qorshaha dhismaha maamulka saddexda gobol waxayna mas-uuliyiin dowladda federaalk ay u xilsaartay dhismaha maamulkaasi ay wadaan kulamo iyo wada tashiyo ay qeybaha bulshada la leeyihiin cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo ka mid a saxiixyaasha heshiiska labada maamul ayaa caddeeyey dhowaan mar uu baydhabo gaaray inay muhiim tahay shacabka baydhabo inay aqbalaan heshiiska ay muqdisho ku soo saxiixeen iyo isbeddelka yimid langan inkayar oo batalaan dhiibanna inka qanacna marka in ummata bini'aadankee oo digil mirflahae hoggaansho la mideeye taladiioo la mideeye lukubiye dhibaatada wali farsame iyo wali tale iyo wali axwaale iyo qaabka shaqadan dareera doonto wal ummata arday midaysan tanna niisku kooy doono iyo nagadaase qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa caddeeyey inaan loo dulqaadan karin in la caburiyo rabitaanka shacabka magaalada baydhabo xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ka mid ah mudanayaasha ka hadlay arrintaasi xuquuqdooda maaragtay xalay u leeyihiin rabitaankooda wada hadal wixii ah maaragtay waa fiicanta in la wada hadlo laakiin in awood laisku maquuniyo oo xoog laisku dayo arrintaas dhowr jeer aan ka dignay haddana tiyaa muuqata maanta waa dhacday waa ujeednaa waana ka dignaa waxaan leenahay dadka waxyaalahaas ku dhex jiran ay isaga dhexbaxaan waxaan leenahay laga waantabo arrintaas dembi yaan loo noqonin aan leenahay inkastoo khilaaf dhanka dhismaha maamulka saddexda gobol uu ka jiro magaalada baydhabo haddana baydhabo waxaa ka socda abaabul ay wadaan guddi loo xilsaaray dhismaha maamulkaasi iyadoo guddigaasina uu halgan ugu jiro sidii ay u hergeli lahayd dhismaha maamulka saddexda gobol koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho aad baad u mahadsan tahay mukhtaar maxamed catoosh aan u gudagala markaana dooda waxaan jecelahay in bal aan saddexdiinaba aan idin weydiiyo su-aal guud taasoo ah bal sidaad u aragtaan nidaamka maamul samaynta gobolada koonfur galbeed waxaan ku bilaabayaa fawzi cabdinuur fawzi bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay marka hore caashucuud aragtideyda aan ka qabo shaksi ahaan maamul sameynta gobolada dalka ee dowlad goboleedyada runtii kuwii hore u samaysnaa iyo kuwa hadda isku dayaya inay samaysmaanna dhammaantooda tallaabo qaadkooda waxaan u arkaa inay yihiin wax hash ah oo lagu degdegay oo laiska kala boobayo qabaa'ilada iyo maaragtay deegaanada boob weyn uu ka socdo waa tahay fawzi waxaan sidoo kale siinayaa bal aragtidaada guud ee ku saabsan horta bal maamul samaynta koonfur galbeed soomaaliya ama saddex ha ahaato ama lix ha ahaatee waxaan siinayaa siyaad sheekh cumar bismillaahi raxmaani raxiim caashacuud adiga iyo ikhyaarta kale ee leynka ku jirta waan idin wada salaamay runtii waa arrin loo soo daahay afar iyo labaatan sanadood baa kasoo wareegay markii kasoo wareegtay markii dowladda dhexe ee soomaaliya ay burburtay dadkii xilligaas dhashayba hadda aabayaal ah dadka waxay ka daaleen dagaal sokeeye waxay ka daaleen abaaro maamul la-aan marka arrinta a dadka dhahaya waa lala soo degdegay waxbaa lala kala boobaya anugu aragtidaas ma qabo ra'yigaas waa la khaldan yahay waa tahay mar kale hadalka kusiin doonaa isna bal ra'yigiisa guud aan siiyo cabdishakuur barofesor cabdirashakuur maxay kula taha adiguna caasha waa mahadsan tahay arrintan dalka in system loo sameeyo in nidaam dawladeed waa arrin lagama maarmaan ah oo muhiim ah xilli kasta wixii la qaban karana in la qabto waxaa jira dalka dawlad buu u baahan yahay system buu u baahan yahay waa laisku rafaaday dawlad la-aanna lama noolaan karo marka arrintan arrin loo baahnaa weeye tallaabooyin bay soo martay dawladdan hadda ee laga saaray ku-meel gaarnimadana howl u taalla weeye oo dastuurkaa ku qoran in dalkan nidaamkaas dadku ay wada qaateen dastuur ku qorteen maamul loo sameeyo maamulkaas awood qaybsiga sida dastuurka qoran
waa tahay cabdishakuurwaa tahay cabdishakuur aan kugu soo celin doonaa mar kale khadka ku jir waxaan rabaa arrintan maamul samaynta koonfur galbeed soomaaliya way soo jiitantay mudday soo qaadatay intaasna khilaafyo isdhaafa ayay soo maraysay maamul saddex ka kooban baa la sameeyey maamul lix ka kooban baa la sameeyey hase ahaatee dowladdii baa ugu dambeyn soo faragelisay waxayna u magacaawday guddi soo dhisa maamulka kooban saddex gobol guddigaas waxaa afhayeen u ah siyaad sheekh cumar siyaad adinku maadaama dowladdii eh, soomaaliyeed ay idin xil saartay inaad maamul usoo samaysaan koonfur galbeed soomaaliya welina ay jiraan eh, dad lixda gobol aaminsan adinkuna dowladda ay idiin dirtay inaad soo samaysaan maamul saddex ka kooban hanaankaad u maraysaan waa hanaan noocee waxaan marka hore samaynaynaa dastuurka hadda inta badan baan gabagabaynay kadib waxaanu samaynaynaa ergooyin kanu yeelaynaa oo iyo dhaqameedyada nidaam saasa dadki waanu shirinaynaa waxaan hordhigaynaa dastuurkii markii loo akriyo oo ay ku qancaan wixii ay ku qanci waayaan dib looga saaro markaa kadib baa waxaan rabnaa inaan maamulkii samayno oo aan guddi doorasho magacowno ciddii markaas ilaahay kusoo saaro ay kusoo baxdo farsan ahaan waxaanu samaynay waxaan qaabilnay dhammaan hay-adaha maamulka ee meesha ka jira sida gudoomiyaha gobolka ka degmada iyo hay-adaha nabadgelyada waxaan kaloo la jirnay xuqaasha ka kooban goboladaas oo dhan markaan xuqaash kule waxaan ula jeedaa malaadyada ogaasyada salaadiinta qoloba siday u tiraahdaa iyo culimaa udiinka waxaan la jirnay dhalinyarada hooyooyinka siyaasiyiinta cid aan ka tagnay ma jirto xataa haddaan kuu sheego ninka odaga ee midoobe nuun oo la yidhaahdo waan qaabilnay khasuusiyan aa utegay gurigiis ugu tegay cid ii dirtayna ma jirin laakiin waxaan ugu tegay bal maslaxadda caamka inaan ka wada doodno oo aan waxaystusno maadaama isna uu lix aaminsanaa dadka shacabka inta ugu badnaan badnayd ay yidhaahdeen waxaan rabnaa saddex dadkii isaga la joogay ee marka hore lixda kula jiray aa kasoo wada dhaqaaqay de waa laga yaabaa weli dad isaga dhegan lix inay jiraan laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxaan dhihi karaa dadka deegaanadaas waxay ku qanacsan yihiin maamulka saddexda gobol ah sababtaas ayaan u sababeynaya waa tahay siyaad aad baad u mahadsan tahay mar kale aan kugu soo noqon doonaa khadka ku jir dadkaad carabka ku dhufatay ee weli lixda gobol ku dhegan ay la tahay in maamulka koonfur galbeed loo sameynayo inuu lix gobol ka koobnaado waxaa ka mid ah fawzi cabdinuur waxa uu joogaa magaalada baydhabo kula joogaa waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada oo weliba hormuudka buu ku jiraa fawzi sidee u aragta hadalkaas uu ka dhawaajiyey siyaad iyo intaas dad kala duwan ee siyaasiyiin leh ee aqoon-yahan leh ee sidoo kale cuqaal leh ee lala kulmay ee intaba isku raacay in saddex gobol loo sameeyo maamulka koonfur galbeed horta marka u horeysa walaalkeyga siyaad runtii waxa uu joogaa magaalada baydhabo muddo isbuuc ku siman wuxuuna la yimid wasiirkii wasiir ku-xigeenadii xamar ka yimid ayuu la yimid runtiina wuxuu ka mid ahaa dadkii maaragtay qabanqaabadeeda ku jiray inay wax ka dhisaan jubbaland ayuu ka mid ahaa runtiina imaatinka hadda uu intuu usoo wareegay markii uu ku hungoobay dhismaha jubbaland ayuu halka usoo wareegay horta kama warqabo arrintan siday ku bilaabatay iyo siday ku socota tan xigta runtii faragelinta aad ka dhawaajisay dawladda inay soo faragelisay markii labada gobol laisku khasbadayna dawladda faragelinteeda waxay bilaabatay markii saddexda gobol oo hadda la sheegayo oo la heshiisiye laleeyahay markii ay abuureysay oo ay ku abuureysay hotel bakiin ayaa ugu horeysay faragelintii ay soo faragelisay dhismihii dawlad goboleedka lixda gobol oo haatan madaxweyne u yahay madaxweyne nuuno maxamed marka faragelinta dawladda waktigaasay bilaabatay waxaa ka ku xigtay ayadoo aysan ka dab qaadanin waayo madaxweyne nuuno madaxweynihii loo doortay wuxuu xamar joogay muddo afartan maalmood ah waxay isla afdheeg meel dhigi waayeen heshiis ay ku wada dhan yihiin dawladdii ayadoo og cabdifataax geesay iyo madeer oo sheeganaya saddexda gobol madaxweyneheed inuu yahay cabdifataax geesay horeba looga sii qaaday wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayay dawladda iyadoo ay og tahay in madoobe nuuno aysan waxba isla garanin cabdifataaxna uu masali karin lixda gobol ayay waxay la gashay bareerna ula gashay si cad oo geedna aan loogu gabanin aan lagala tashanin ummadda koonfur galbeed masiirkeeda dadka haya aan lagala tashanin ayay waxay la gashay heshiis heshiiskaas ayay kusoo dirtay ay ku yimaadeen baydhabo marka heshiiskaasna heshiis socda ma runtii waxa meesha laga dhistayo waa waan socon weyne aan oradno maamulku waxay ahayd inuu inuu ka arrimiyo ama la arrimiyo maamulka jira ee lixda gobol oo dowlad goboleedka waa tahay fawzi mar kalaan Marka, mar kalaan fursadda eh, kusiin doona adoo raalli waxaan rabaa hadalka inaan qaybsano adoo raalli waxaan rabaa inaan mar kale ku laabto en- en siyaad aan ku laabana siyaad waxaad joogtaa magaalada baydhabo waxaad sheegtay inaad cuqaashii la kulanteen siyaasiyiintii aad la kulanteen dhalinyaradii En, fawzi wuxuu ka mid yahay dadka degaanka degan ee haddana aqoon-yahanada ah markay arrintu halkaan oo kale taagan tahay xageed isleedihiin aad wax ka bilowdaan si maamulka laidin igmada aad usoo dhistaan walaalkay wuxuu sheegay in arrinta sideed iyo toban qof lasoo diray ay afduub tahay oo waxaas xajira maaha dadka deegaanka magaaladan joognaa aban rabshad kama jirto buuq kama jiro waa la ganacsadaa waa la isdhex maraa iskuullaha ka furan dadkana waxay la taagayiin meel walba in saddexda loo dhiso maamul loo hagaajiyo sidaad la socotay dadkeenan deegaanadakan saddexda gobol ee shabeellada hoose baay iyo bakool dadkii ugu dhibka badnaa oo khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaray dagaalkii sokeeye hadday ahaan lahayd colaadii abaarihii iyo dhibabka kale oo soo gaaray dadkaasi ma sugi karaan in lagu gorgortamo dushooda oo dad shaksiyaad dana gaara leh ay ku gorgortamaan kamana yeelayno mana ansaxayso maamulkaana waa la dhisayaa haddii alla idmo rabitaanka shacabkana lagu dhisayaa waa tahay waa tahay siyaad qofkii rabaa dee wax kala siyaad waad mahadsan tahay een, khadka labadiinaba iigu jira waxaan siinayaa een, cabdishakuur sheekh xasan oo wax ka dhiga een, jaamacadda muqdisho cabdishakuur een, maxay kula tahay adiga ra'yigaaga waxaa tahay nin aqoon-yahana een, dalkiina jooga een, maamulo kale oo waxaa jira goboleedyo ka dhisan gudaha dalka soomaaliya kuwa shaqeeyay iyo kuwa hadda hana qaadaya marka maxay kula tahay maamulkan koonfur galbeed soomaaliya in ay adkeynayaan in koonfur galbeed soomaaliya in uu maamul yeesho maxaa adkeynaya kula tahay horta mushkilad maaha saddex iyo lix mushkiladaha mushkilado fara badan baa isu tegey midka koowaad waxaa weeye dadkii oo aanan federaalka iyo maamulada inta badan aanan fahamsanayn oo u qaatay sida somaliland oo kale in la go-aayo taa marka waxay keenaysaa dadka inay ay isu raadiyaan in wixii markaa isku haybada ay meel samaystaan oo ay waxoodii soo dhacsadaan laakiin arrinta sidaa ma aha oo waxay u baahan yihiin dadka in awareness xoog leh laga siiyo xagga nidaamka fitaanka islaamka dadka kuwada waxaa weeye dad xaq u leeyihiin in lala tashado oo la weydiiyo ra'yigooda iyo waxay rabaan taasna dawladda waxay ayaa xaq u leh iyaduna inay liid garayso ama hogaamiso maamul dawladdu wax ma faragelin hadda waxaa wax mar marba- mar badan la sheegay dawladda way soo faragelisay dadku waxay u dawladda wax meel ka fadhiyay federaal dawladda iyada u xil saaran inay liid garayso oy hogaamiso siyaad waxaad ka dhawaajisay een, in een, maamulka saddexda gobol ee dowladda idin xil saartay adiguna guddigii ay dowladda u xil saartay afhayeenka aad u tahay in maamulkaasi waxay doonto ha ugu kacdee in ay soo dhisi doonaan maxoog baad ku muquuninaysaan shacabkii iyo iyo iyo dadka weli Waa, ee, sida xoog ma jiro, een, walaalahay.
ee, dadka weli adoo raalliya sida Walaalahay.
fawzi oo kale een, weli aaminsan in maamul lix gobol waxaana inaanay ka daadegayn qaabkee u maraysaan een, waad og tahay adoo raalliya Ee, horta- adoo raalliya waad og tahay maalinta isniinta banaanbaxyaa ka dhacay een, magaalada baydhabo dad baa ku dhintay dhaawacyaa jira hab noocee baad u maraysaan maamul ka shaqayn kara goboladaasi oo dadka ay yeeshaan Een, horta fo- caasho ay waan ka xunnahay dadka ku dhintay allah u naxariisto Een, in qof ku dhintana meesha ma ahayn waxaana soo abaabulay dadka hadda aada leedahay een, maxaa la lahayay lixday aaminsan yihiin oo ayaa sababay dhimashadaas hase yeeshee een, annagu raalli ka nihin in hal qof oo soomaali ah macna darro uu ku dhinto Ee, qofkii ra'yigiisa saliimka ah soo bandhiga isaga oo boorar sita isaga oo yani slooganadiisa intu kusoo qorto dadka u sheegayo waxa uu qabo ee, shucuurtiisa banaanka soo dhiga waa la arkay laakiin dad dhagax qaadanaya amaba soolado wata oo qoryo wata oo banaanbax ah nidaamkaas banaanbax maaha waa nidaam oo aada u khariban taasna booliska ka hortegay oo shaqadaas booliska iyo waxaa iskale gudoomiyaha degmada anigu baydhabaan joogaa xoogagaalna waanahay hal building oo liya a b c dad ku xaraysan ayaa soo abaabula magaalada inteeda kale waa nabad dhib kama jiro waa tahay een, fawzi baan siinaya fawzi mar haddii dowladdii soomaaliyeed ay meesha ku jirto een, maamulkan saddexda gobolna een, sida la sheegay inta badan dadkii een, degaanka joogay iyo guud ahaan een, gobollada koonfur galbeed deganaa ay weli ay raalli ka yihiin oo qaar badan sida adigoo kale een, horey lixda gobol u aaminsanaa ay hadda saddexdii gobol ku qanacsan yihiin si uun bal maamul loo helo wixii kale dib looga wada hadlo maxaa adiga ilaa iyo hadda maamulkan een, saddexda gobol ay kaaga dhaadhici laadahay oo uu kugu cuntumi laayahay walaale horta eh, magaalada baydhabaan joogaa aniga eh, sida hadda uu walaalkayga u sheegay ma ahan maalintii banaanbaxa uu dhacayo waxaa laga yaabaa inuu guriga iska jiifay aniga waxaan ka mid ahaa dadkii banaanbaxa ku dhex jiray oo kasoo bilaabay a b c ilaa ay meesha xabadda ay ka dhacdana joogay runtii banaanbaxaas wuxuu ahaa banaanbaxa ugu silmisan ama ugu nabadgelyada badan oo magaalada lagu maray shacbiga magaalada baydhabo jooga ayaa markhaati ka ah Eh, goobjoogyaal waxaa ku sugnaa wadanka markaas oo oo donaris ah ayaa ku sugnaa oo booqasho ku jiray Eh, runtiina maaragtay eh, eh, waxaa joogay ciidamo amisom oo runtii dhacdadaas runtii ee dad wardoona ee u masalaya u joogay magaalada u joogay runtii dhacdadaas waxaa laga hayaa dhacdo ee runtii arrimaheedoo dhan ee laga warqabo wax oo dabool uu saaran yahay ma ahan maanta waxaanu joognaa adduun casri ah oo maanta waxaanu joognaa ee in globalka uu yahay tuulo yar oo iska warqabto ma ahan maalintii ummadda la caburinayay oo runtii waxaanan jirin la sheegaya aniga hadda waxaan kuu sheegay idaacadaha qaarkood in la yidhi war lix gobolaba ma sheegi kartaan wariyaasha maanta baydhabo ku sugan haddii la waraysto mid mid loo waraysto waa ka warbixin karaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka lagu hayo runtii ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dawladda iyo maamulada ka jira deegaanka ma aha sida uu ku tilmaamay walaalkayga shan qof ayaa meesha joogta asaga waayo qofka shanta qof ay hoteladan u degan yihiin marti ay ugu yihiin iyo labada qof oo wasiira ah wasiir ku-xigeena maaragtay marti ku yihiin oo ay maaragtay xirooyinka militariga iyo qaamamka u n d b da degan runtii waxay noqonaysaa arrin aada u fool cun waa tahay fawzi fawzi mar kale mar kale aan kugu soo noqon doona hadalka waa qaybsanaynaa cabdishakuur aa kusoo noqday ee khadka profesor cabdishakuur khadka wuu kaa go-ay haddana ad kusoo noqotay nasiib wanaag bal waxaad ka warantaa caqabadaha adiga kuu muuqda ee maamulkan koonfur galbeed uu dhismi la'yahay oo u hana qaadi la'yahay maadaama maamulo ka dambeeyay ay dhismeen kuwo ka horreeyay ay hana qaadeen maxaa isaga u gaaro caqabada caqabadaha waxaa ka mid ah dadka xor bay u yihiin in lala tashado oo inaan meesha conflict laga dhalinin ayaa muhima dawladduna ay iyadu miidgarayso xaq bay u leedahay ina iyadu inay wax dhisto sida hadda loo hadlayo labada dhinacba waa in laysku soo dhawaadaa guddigan farsamadan waa guddi farsamo oo la rabo inuu meesha maamul ka sameeyo dhinacna yuusan marin dawladduna si nidaama inay u liidgarayso oo ay dadka kala tashato oo dhowr jeer lagu noqdo oo waxa la bisleeyo wax cayrin oo degdege dadkaas ma anfacayo in layska hor keenana waxba kama samaysmaayo marka waxaa haboon in dadkii la wada hadashiiyo mushkilada meesha ka dhexday marka hore waa in dib u heshiisyo lagu sameeyaa ma aha markii in isla magaaladii dhexdeedii loo diro saddex gobol in lagu soo dhiso guddiga laftigiisa waa in marka hore tallaabooyinka qaadayo uu ku bilaabaa inuu dib u heshiisiin horta sameeyo oo labadii dhinac oo meeshii jiray markii hore fahamsiiyo in dawladda iyo international community-ga iyo adduunyadao dhan inay rabaan sidaan hadda wax loo qeybiyey inay tahay saddex gobol in israacdo halkaana saddex kale iska raacdo sida wax loo qeybsanayo markaa dadka loo sheego laakiin ma aha xoog in wax lagu dayo ma aha profesor cabdishakuur waad mahadsan tahay waxaan siinayaa siyaad siyaad maadaama guddigii dawladda ay u dirtay inay maamul saddex gobol ka kooban u sameeyaan koonfur galbeed aad adigu afhayeen u tahay magaalada baydhabana aad joogto ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay oo tallaabooyina oo aad ku dhisaysaan maamulkaasi laydin xil saaray waa laba qaybood haddaan u kala saara caashaay qayb waa xagga farsamada oo horumaraha aan wadanay oo inaanu dastuurkii marka hore qorno saddexda gobol kadib haddana aanu u bandhigno odayaashii deegaanka iyo ergooyinkii hadday aqbalaan markaa kadib wixii laisku afgaran waayo haddana dib loola noqdo dastuurka laga saaro markaa kadib haddana ergooyinkii la xareeyo oo sidaas magaranaysa qaabkaas ah road mapka waa mid ka labaad oo aan ku soconay oo ah kan hore aan kugu sheegay oo aan qaabilaynay siyaasiyiinta oo dhaqameedyada hooyooyinka dhalinyarada waxgaradka siyaasiyiinta nidaamkaas oo aan dadkeena isku wada wadanay oo si aan magaranaysaa uga dhaadhicina qaabka aan wax u raadinayna oo aan anaga geesna ahayn guddi farsamaan ahayn qaabkaas aan wax ku wadnaa nidaamkaasi dawladda wax ku wadaa dadka kan waa dad baaba-ay oo labaatan iyo afar sano iyo washii dib ku dhex jiray marka in loo dadejiyo oo maamul u shaqeeya loo sameeyo dadka aada bay ugu baahan yihiin anigu waan dhex jooga waan arkay arrintaas waa baahi xagga dadweynaha ka timid qofka hadda banaanka ka jooga ama idaacadda ka dhegeysanaa afka loo dareemayaa laakiin haddaad eegtid wadooyinkii dawladdii dhexe ee soomaaliya si uga tagtay hal dhagax jaraasoo laguma ridin digasi waa go-an yihiin meel walba waa diisan tahay in dadka dib wadanka loogu dhiso nidaamka loogu dhiso shuruucda loo dhiso aad bay ugu baahan yihiin wakti kalena kuma sii qaadan karto marka qaabka dawladda ay u wadana waa qaab saxa anu saasaan u arkaa shaksiyan waqtigiisi ka duwan u arkana fawzi baan siinaya adoo aada u mahadsan siyaad fawzi waxaad ka mid tahay aqoon-yahanadii waad ka mid tahay gobolka bayna waad joogtaa magaalada baydhabo a hadda khadka uga jirtaa maadaama gobolka bay markaan si gaara usoo qaadano hadda aad joogto gaar ahaan magaalada baydhabo ay tahay meelaha inta badan hadda banaanbaxyada ay ka dhacaan lagu taageerayo maamulka lixda gobol ka kooban maalintii isniinta ahayd waxaa la yidhi banaanbaxaasi waxa uu si weyn uga soo horjeeday in ra-iisul wasaaraha dowladda inuu soo galo magaalada baydhabo marka maadaama aqoon-yahanada aad ka mid tahay ma kula tahay in waajib gaara uu kaa saaran yahay adigii inta kula midka aba in la gaaray xilligii bal maamul loo samayn lahaa deegaanadaasi koonfur galbeed si wixii dhiman dib ha laysaga waraysto laakiin hadda ma kula tahay in degaankii u baahan yahay maamul runtii caashahay su-aal fiican aad i weydiisay waxaad moodaa horta wadankan maamul baa ka jiro dadka deegaankanna maamul bay dhifteen madaxweyne leeyahay golo wasiiro ay leeyihiin golo xildhibaan oo guddoomiye oo guddoomiye ku-xigeenno oo kumeel gaara dhawaanna la filayo inay maartana dhiftaan baarlamaankii maaragtay koonfur galbeed inay dhiftaan oo guddoomiye ay doortaan iyo ku-xigeenadiisa waxay leeyihiin golo guurto oo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen leh institutionadii loogu talagalay dowladdan koonfur galbeed way dhisan tahay oo maamul way dhifteen dadkan uu si aad ku celcelinaayo wadankan afar iyo labaatan sano uu burbur ku jira uu leeyahayna burburka soomaali dhan ba ku wada jirtay ayadoo dadkan maaragtay ay usii dheereed haddana dadkan dad dulmi ku socda maahan dad deegaanadooda inay ka arrimaystaan rabaan waa horumarka wadanka ka socdana gobolada dalka ka socda mid lamida ayaa ka socda runtiina maaragtay la jaanqaadka lala jaanqaadayo dowladda federaalka runtii meel fiican ay kaga joogaan hadda waxay u ambaqaadayeen inay dhisaan maamul heer degmo iyo heer gobola degmooyinka gobolka baay runtiina arrintaas waxay u dharaandharinayeen si nabadii ay ku jirto maamulkii kumeel gaarka ah muddadiisa lixda bilood ee dhammaatay oo loo bedelo maamul doorasho ku dhisanoo heer gobol iyo heer degmo ayay rabeen inay doortaan laakiin waxaad moodaa faragelinta lagu hayo maamulkii odayaasha ay xilka ka qaadeen oo yidhaahdeen xilkii waa laidinka qaaday waajibaadkii wadanka idiin dirtay iyo lixdii bilood ayaa la gaaray markii la yidhi maanta waxaa laga soo amrayaa xamar oo wasaarada arrimaha gudaha iyo maaragtay wasaarado kale ay leeyihiin xilkii ladinkama qaadi karo marka waxaad moodaa faragelinta inay ku socoto wadankan inuu hada qaado lamadahadda xitaa walaalkayga siyaad maamulka uu leeyahay saddexda gobol xitaa saddexda gobol inay dhistaan lama ogola marka kahor imaadka laga hor imaaday ama la diidan yahay inuu maaragtay banaanbax loogu sameeyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha waa caqabada koowaad ee hortaagan in maamulkan lixda gobol uu dhismo waa caqabada koowaad ee hortaagan waan ku celcelinayaa dhismo marka lagu gartay shirkii xamar uu madoobe nuunow iyo golihiisa wasiirada ay ku tageen caqabada hortaagneed oo keliya asiguu ahaa oo shirkaasina lagu soo gaari waayo guul markii lasoo noqdayna dad inuu watay uu soo seexday marka problemka jiro waa problem ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa dad ka tirsan inuu maamulkan hana qaada diidan ayaa jiro maanta waxaa loo baahnaa sida cabdishakuur walaalkaygu uu sheegay waxaa loo baahnaa maadaama dadkan guddiga farsamada lasoo diray ayna ogolaadeen in saddex gobol lasoo dhiso inay meel fadhiistaan ay ka war sugaan dadkii barnaamijkaas soo sameeyey waxaa wada hadal ama wada tashi dhex yaallo maaragtay dowladda iyo maamulka koonfur galbeed ee ummadan dhisatay ummaddan waxaa u taagan oo u maaragtay u saxiixayo inay saddex dhistaan ama inay wax dhistaan ama inay ku darsamaan kooxdii maaragtay heshiiskan soo ogolaatay waxaan u dooranay golo guurta golo baarlamaan iyo madaxweyne oo madaxtooye aan u dooranay ayagaa laga weydiinayo lagama weydiinayo dad kale oo ka socdo xamar iska tegay lagama weydiinayo marka dowladda ayaa aga banaan meeshan jaaniska banaan waa dowladda waa tahay fawzi aad baad umahadsanta hadalkan aan qaybsana aan jeclaan lahaa gabagabadiinu aad ku sii siqaynaa arrintan ku saabsan eedayntan aad u jeedinayso ad ku celcelisay ra-iisul wasaaraha shaksi baa loo qaadan karaa ilaa hadda dad kale oo maamulka ka tirsan ama deegaanka ka tirsan oo ra-iisul wasaaraha cabasho noocaasa u jeedinaya welina ma soo marin waxaan rabaa inaan siiyo siyaad siyaad ma moodaa in maadaama idinka dowladdiina ay arrintan idiin xil saartay inaad maamulkaas soo samaysaan sida uu ka dhawaajiyey brofesor cabdishakuurna ay ahayd in aad ummadda bulshada deegaankan aad dhex gashaan oo dib heshiisin aad soo bilowdaan sida hadda fawji hadalkiisa ka muuqatay dadkii weli waxa ay qabaan shaki ku saabsan in aan looba ogolayn maamulka hana qaada goboladaasi ama saddex ha ahaada ama lix iyo wuxuu ahaadaba ma kula tahay in kaalintiinnii ay meeshan ka muuqatay ah in dadkii aad deegaankaasi deganaa ama deegaanada koonfur galbeed aad kalsooni gelisaan cashay aad baad umahadsan tahay arrintaas annaga waanu samaynay oo wataan ku yidhi waxaan ula shirnay qof kastoo mas-uul ah dhulkan joogay ama hooyo ha ahaado ama malaad ha ahaado ama maxaa lalahay siyaasi ha ahaado ama ururka dhalinyarada ha ahaadeen waan la wada shidhnay arrintaana waa wadnay haddana waa wadnaa ciddii nabad qabtana welcome baan leenahay mar walba waxaan ku xusuusinayaa ninkan saaxiibkay fawziga hadda ka hor waxaa la dhisay lix gobol si aad la socoto xilligii shaar guduud waa garan kartaa cidda caqabada ku hayd ama diiday in uu fulo maamulka lixda gobol ahayd banaankanna laguma soo duulin mana ahayn cid ma garanaysaa banaanka ah dad gudaheena mas-uuliyiin annaga ah ayaa iska dhex arki weyday arrintaana burburisay marka saaxiib saas waa taariikhan ku xusuusinayo dadkaaga in ay wax u dhismaan ayaa dantaada ku jirtaa dadkaaga wax u dhismaan dad soomaaliyeed weeye cid kastoo wax dhisata gacan baan siinaynaa waan soo dhaweynaynaa cid aan annaga ma garanaysaa fever gaara noo ah ma jirto gobol kastoo soomaaliya u dhismaan raalli ka nahay jubbaland aad sheegayso waa dhulkeenii waan leenahay waxaan ku leenahay ama deegaan ahaanna waa ka helaynaa insha allahu tacaala ayadoo aan xabad dhicin ayadoo buuqa dhicin brofesor cabdishakuur baan siinayaa brofesor cabdishakuur maadaama dadkii deegaanka sida fawzi hadalkiisa ka muuqata ay shaki muujinayaan dhinacii dowladda guddiga ay soo dirtayna ay iyagana dhinacooda ka wadaan dadaal ku saabsan in bal deegaanadaasi koonfur galbeed loo helo maamul ma haysaa ra'yi ku saabsan qaabka ugu fudud ee labada dhinacba u cuntami kara ee deegaanadaasi koonfur galbeed maamul loogu samayn karo waxaa habboon raggan bay nala fadhiyey waxaa habboon inay dawladda u furaan inay dawladdu meesha tegi karto oo ay la hadli karto inta badan xiritaanka ay magaaladaas xireen dan uma aha shacabka gobolladan ku dhaqan si system looga dhisi lahaa waxaa ku habboon inay wada hadal galaan oo ay dawladda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo cid kastoo tagtaba inay u galaan magaalada oo magaalo laga wada had lagu wada hadli karo oo aanan dadka lagu soo kicinin maxaa jira waxaa la rabaa in wax la maslaxeeyo waxna la dhisto meesha maslaxadda ummaddan ayaa ay ummadda dhan ayaa ku baaba'aysaa rag isaya oo fikrad isku haya mushkilad weynba waxay u tahay shacabkaas noloshooda hawshaan dawladda kama qamaan dawladda iyadaa ay tahay inay hawshaan fuliso oo ay dalkan federaal u samayso hadday fikradaas lixda ay ay qabaan waa inaysan dawladda u diidin inay ka shaqayso dawladda federaalka ah oo ay u timaado ayagana ay si fiican ula hadlaan dhinaca dawladda dawladda dulduleelo fara badan ayaa ka muuqda oo ah markii hore lixda lagu taayeyna farahay ka qaadeen oo ma liid garaynin oo inta loo tago dadkii lalama hadlin looma sheegin meesha ay arrinta ka meesha markay wax dhifteen kadib ayaa isla maalinta ku xigtay dhinaca kale ee magaalada qayb kamid a wax laga sameeyey taa micnaheedu waxaa weeye dadkii in layska hor keeno dawladdana uma samaysna federaalka inay dad iska hor keento waa inay mar waliba ka digtoonaataa wixii conflict keenaya in inay xaliso dawladda dawladda waxaa laga rabaa inay dad liidin leh ay meesha u dirto dhinacna aynan la safarin labada hadda meeloo meesha ka jira waa in wadahadal dhabaa la gaara reer bay dabagogosha meesha dawladda federaalka inay dhexdhexaadka noqotaa guddigan farsamadaana waa inuu noqdaa guddi farsamo oo wax dhisaayo oo system dhisaayo oonan bulshada nuskeeda ii ka badan uusan meel ku tuurin oo xoog wax ku juujuubin taa waxba kama imanayaan hadda conflict iyo hub in laysu qaatay noqonaysaa marka waxaan ka digaynaa in conflictiga lasgareeya rabnaa in la joojiyo waa tahay dawladuna si dhexdhexaada inay meesha waa tahay brofesor cabdishakuur aad baad umahadsantahay fawzi ba lixdan meesha inan inan ku celin rabta qof mas-uula waa inaan magaalada laga celinin ee dawladda federal federaalka ka socda waa tahay halkaan usoo dhaadhacaynaa si kooban fawzi baan ku hormaray fawzi sida uu brofesor cabdishakuurba ka dhawaajiyey ma kula tahay inta aad mar waliba banaanbax ka samayn lahaydeen magaalooyinkii oo maamulkii sare ee dowladdii soomaaliya aad ugu diidi lahaydeen inay magaaladii soo gasho arrimihii soo farageliso intaad banaanbaxyo aad iyo mudaaharaadyo dhiig ay ku daadanaya intaad samayn lahaydeen ma kula tahay in loo baahan yahay marka ugu horreysa in horta la ixtiraamo maamulkii dhexe ee uu dalka uu lahaa wixii la qabana iyaga loo sheegto banaanbax keliya maaha shaqo weyn baa ka socota runtii wasaaradaha iyo dawladda koonfur galbeed howlo badan ayay wadaa marka meeshan waxaa ka banaan oo xalka la helayo banaan dawladda koonfur galbeed wadaxaajood dawladda dhexe inay furto inayna goobjoog ka ahaadaan sida hadda madaxweynaha iyo golihiis wasiirada ay soo bandhigeen maantana shir jaraayid oo ku qortay inay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamkana dhexdhexaad ka ahaato arrintaas cid kaloo ummadan ay ku kalsoon tahay maanta maaragtay arrimahooda ay ku aaminayaan male shacbigii oo magaalada joogo oo saan loo caburinayo oo hadda siyaad uu leeyahay odayaal baan la Fawzi, kulmay.
waqti badan nooma dhallinyaran harin.
la kulmay, Fawzi, aqoonyahan waqti baan badan la nooma harin, kulmay, adoo uu leeyahay.
raalli ah, Fawzi.
magaaladiina la joogo la ogyahay in shan iyo toban qof uu meesha kula kulmo runtii xal ma keenayso dowladda waa inay arrintan si dhab ah u waajahdaa shacbigan koonfur galbeedna wada hadal la furtaa iyadoo international community in goobjoog ay ka tahay aad baad u mahadsan tahay si aad ugu dambayntii maxaad xalka u aragtaa dhinacaaga halka waxaan u arkaa in maamul degdega la dhiso taasna waan wadnaa waxaan la kulanay eh, safiirka ingiriis ku fadhiya soomaaliya oo guddigeena farsamada la kulmay eh, iyo la taliyaha xagga arrimaha siyaasadda ee prime ministerka ingiriiska waxay aad u danaynayeen maxaa yacni idin hortaagan maxaa sia waxaan u sheegnay qoda xagga dhaqaalihii waxyaabo kaloo yaryar oo iska jiray marka dadkii caalamka dibadda ka ahaa ayaa saa u danaynaya in maamulkii dhaqaaqo wayna socotaa hawshaas dhaqaale xumayna ufadhiday markaan runta kuu sheego dhowaanna waxaa lagu dhawaaqi doonaa maamul goboleedka saddexda goboleed koonfur galbeed soomaaliya hawaagyar aan gasto siyaad guddigiisa iyo kooxdiisa lalama kulmin waxaa lala kulmay haddii meediyaha wax kasta lasaga sheego waxay noqonaysaa wax caqabada ummadda soomaaliyeed lagu jahwareerinayo siyaad lalama kulmin Eh, waxaa lala kulmay eh, eh, guddiga eh, eh, madaxweynaha iyo golihiisa baarlamaanka iyo golihiisa wasiirada xubno ka Waa socda tahay, ayaa waa tahay.
wadankan waxaan ku sugneen eh, labaatan iyo saddex sano burburkiisa iyo dhibkiisa waa ku dhex jirnay oo waa joognay Adeer- adeer, xabadiisa waxa- korkeenay ku waxaasi, dhacday eh, marka runtii xabad annaga weyn.
waa kaaga eh, waa deesanaysanaya inaan wadankaan aysan xabad ka dhicin runtii adiga waa kaa jecelnahay Fawzi- annaga xabad ma wadno xabadda ninka keenay iyo ninka xabadda raba inuu rido adiga waaye adiga xabadaada jooji ee waxaad furtaa dialogue la fur bulshada aad ka dhalatay oo sheeganaysa magacooda profesor cabdishakuur dhinacaaga si kooban waqtigan uuna hayaa bal sidaad u aragtid xalka halka waxa weeye eh, eh, dadkan soomaaliyeed ee gobolada ku nool waxay u baahan yihiin eh, dowlad eh, system in loo so- loo dhiso ee federaala oo ay isku ismaamulka hoos la geeyo degmooyinka iyo gobolada Waa arrin aada u habboon weeye Eh, meeshana inaan laga dhalinin eh, hadda meesha eh, waxaa ka jira conflict xoog leh ayaa ka jira oo muuqda oo laga baqaayo in gacanta hadal uu isu bedelo waxay u baahan tahay meesha guddi farsamo oo dhexdhexaada iyo dadkii la wada heshiis heshiis la wada dhigo horta meeshaasoon heshiis ka dhicin haddii lagu doodo in un dad yar inta meel loogu yeerto gobollo aada dad fara badan u degan weye goboladan in dad yar loo yeerto waxba xal ama keenayso xalku wuxuu u baahan yahay in sida gobolada kaleba loogu dharaadhirinayo hadda goboladan dhexe wadahadal fara badan baa magaalada muqdisho lagu sameeyey in ay aqbalaan dadka gobolka jooga eh, ama lexda inay dowladda wadahadal la furaan dowladduna ay ay conflictiga ka ilaaliso meesha oo dad dhexdhexaada oo deegaanada u dhashay inay u dirto meesha oo la wada hadlo guddiga degdega ku jira waan maqlayay taa xal ma noqonayso waa in arrinta si fiican loo gorfeeyaa dadkana lala tashadaa dadka dhexdoodana aan colaad lagu ridin dowladduna iyadu iyadu waa inay shacabka ilaalisaa iyadaa laga rabaa eh, inay dadkan bulshada soomaaliyeed Waa inay tahay.
ilaaliso aan waxna waxna gaarin waana ka xunnahay eh, waxyaabihii maalintii dowladda hayay waana ka taafiyeyna
aad baad u mahadsantaha profesor cabdishakuur sheekh xasan siyaad sheekh cumar iyo fawzi cabdinuur aadan labadiinnana waan idiin mahad celinaya sidoo kale dhegaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen martida barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaan mar kale kulmayno dhammaan waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington barnaamijkaasi caashe ibraahim aadan caashicuud ayaana la socodsiinaysay dowladda soomaaliya ayaa maxkamadda qaramada midoobe ee cadaaladda waxay u dirtay qoraal ay uga dacwoonayso muranka dhinaca badda ee kala dhexeeya dalka kenya war-saxaafadeed ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay maxkamadda ka codsatay inay go-aan ka soo saarto muranka labada dal u dhexeeya warbixin ay arrintaasi qor- ka qortay wakaaladda wararka ee a f b waxaa noo haya ibraahim xasan daandure soomaaliya ayaa muran dhinaca badda oo kala dhexeeya dalkaasi kenya waxa ay u gudbisay maxkamadda sare ee qaramada midoobay khamiistii shalay ahayd taasi uu laga yaabo in go'aan ay ka gaarto cidda iska leh kaydka saliideed ee dhex eegaaga badda bariga afrika murankan ayaa soo jiitamayay muddo sanooyina taasi oo keentay in maalgashadayaal badan ay isaga tagaan sababtoo ah iyadoo aanu jirin sharci si cad u qeexaya lahaanshaha keydka saliideed dowladda soomaaliya oo taageero caalamiya haysataa ayaa baadigoob xoogla waxay ugu jirtaa dhulbadeedkaasi oo ay ku jirto badda xadka kenya oo ay saliidi ka buuxdo dalka kenya ayaa ciidamo ay ka joogeen soomaaliya tan iyo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii kuwaasi oo markii hore iskood u galay markii dambena ka qayb noqday ciidamada nabad ilaalinta iyadoo kenya ay sheeganayso dhul saddexagala oo ku fisan in ka badan afartan kun oo mayl oo isku soo wareeg ah kaasi oo soomaaliyana ay sheeganayso dalka kenya ayaa durbadiiba qandaraasyo baaritaana waxa uu siiyey shirkado caalami ah inkastoo aanay caddayn sharci ahaan ciddale dhulbadeedkaasi soomaaliya ayaa ka codsatay maxkamadda caalamiga ah inay go'aan ka qaadato xadbadeedka iyo dhammaanba meelaha dhulbadeedka ah ee soomaaliya ay leedahay iyadoo maxkamadda ay cuskanayso sharciga caalamiga sida uu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda garsoorka caalamiga i c j soomaaliya oo ku taalla waqooyiga kenya ayaa doonaysa in xadka badda la waafajiyo loona eego kan dhulka ilaa iyo koonfur bari halka kenya ay doonayso in xuduudda badda ay noqoto diilin toosa ilaa iyo bariga taasi oo siinaysa dhulbadeed badan wadaxaajo diblomaasiyadeed oo labada dal ay si buuxda aalaadooda isugu dhaafsanayeen ayaa fashilmay inay ku xalliyaan khilaafkooda dacwadaha maxkamadan oo ku taalla heega ayaa dacwooyinka waxay qaadanayaan sanooyin in go'aan laga gaaro ibraahim xasan daandure ayaa noo soo koobaya warbixintaasi ay wakaalada wararka e f b ay qortay halkaad kala socotaana waa v o a washington jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal markana kaalmihii sugaanta codka fanaanada faadumo cabdulaahi maandeeq heestii dadabgal codka macaan ee maandeeq waxaan filayaa heestaasi dadkiinii hore u yaqaanay in ay tabayaan codka daa'uud cali masxaf oo horey ugala luuqayn jiray fanaanadda ama ay wada qaadi jireen heestan guud ahaana idaacaddeenni habeennimo dhegaystayaal waa annaga intaa sahre cidla nuur iyo falsiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a ayaa idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.